degmada burtsinle ee gobolka nugaal ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay toban iyo toddoba arday oo ka baxday macadka ansaari sunna ee degmada burtsinle munaasabada ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka macadka waalidiin ardayda qalinjibise iyo mardisharaf kale gudoomiyaha macadka ansaari sunna ee degmada burtsinle sheekh cabdishakuur cali xirsi ayaa sheegin ka maamul ahaan ay soo dhaweynayaan jaamacadda imaamu shaafici oo muhiimad weyn u leh ardayda qalinjabisay ma waxaan ku farxaa natiijadii aan gaarnay oo ahayd in burtinle ay yeelato maxad shareeca iyo diin iyo maadi laga baranayo ma waxaan ku farxaa jaamacadda bari jaamacadda imaamu shaafici oo burtinle ka dhagax dhigayso jaamacaddii kadibna insha allahu tacaala guddoomiyaha jaamacadda isagaa hortiina ka ballanqaadaya inay dhisayaan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan halkan ka caddayna annaga haddaan nahay ansaaru sunna inaan diyaar u nahay inaan jaamacadda imaamu shaafici iyo wixii kaloo horumaroo burtile u baahan tahay inaan ka shaqayno hadday soomaaliya noqoto iyo hadday dibadda noqoto insha allahu tacaalaa waxaan kaloo ku dadaalaynaa burtille waxay u baahan tahay jaamacado badan waxaa hore noogu joogtay jaamacadda bariga afrika oo reer burtille garab iyo gaashaan u noqdeen waa lagu liibaanay jaamacadda labaad oo hadda maanta noo timid waa jaamacadda imaamu shaafici waxaa la rabaa marka inaan jaamacaddaas diyaargaraynteeda iyo garab istaaggeeda inaan xoojinno gudoomiyaha dowladda hoose ee burtsinle faarax cabdi cigaal ayaa hambalyo u diray ardayda qalinjibise iyo waalidiinta ku soo dadaalay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii inay aad ugu soo badanayso baraarugga reer burtille gaar ahaan waalidiintu in ay u heelan yihiin soona dhoweeyaan waxbarashada sare ee macaahidda iyo jaamacadaha in la dhiirigeliyo in sidanka loo soo dhoweeyo iyo in maarata ardada waxa weye si fiican ay uga qayb qaataan inay badanayaan dufcadaha qalin jabinaya oo waxa weeye xilliyada kala duwan ka qalin jabinaya ay aad iyo aad degmada ugu soo badanayaan ardayda waxaynu leenahay mar kale hambalyo hambalyaanu idin leenahay barxaddaan idinla wadaagaynaa idinka iyo waalidkiin iyo macallimiinta idin soo baray intaba horow socdaa idin leenahay hamigii iyo hadalkii aad lahaydeen iyo kii idinkala haba insha allah inaad gaartaan xaqiijisaan baan idinka rajaynaynaa qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dardaarana u jeediyey ardayda qalinjabisay macadka ansaaru sunna waxaan dhihi karaa magaciisaba si laga garanayo waxaa ku diirsatay bulshadan degmada iyo hareeraheeda maanta xafladda quruxda badan oo dufcadii koowaad saa isu abaabuleen waxaad ka falinaysaa dufcadii xigta iyo dufcooyinka xigaadyaalleedna waxaan bulshada burtinle iyo hareeraheeda iyo inta kaagdha ugu baaqayaa in macadka ay ka faa'idaysaan macadku aqoonsi wuxuu ka heestaa wasaaradaha kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan rajeeyaa maantii meeshaa lagu bixi doonaa shahaadadii ardayda dufcada koowaad oo ka tawsiiqsan wasaaradda tacliimta sare ee soomaaliya waa maalin horumarineed oo ku astaysan horumar arday qalinjabisay oo yoolkoodii koowaad gaaray waxaanna u rajaynayna insha allahu tacaala inay horumar gaaraan oo hore ay u sii wataan waxaan kaloo soo dhowaynaynaa jaamacadda imaam shaafici oo sheeku noo sheegay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa haddii la yidhi dhulkii la imaada dhulka waxay la tahay reer burtilla waa waa miiskii u saaran yahay la tahay insha allahu tacaala dhismihii haddii la helayo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ardayda waxaan leeyahay hamigiinnu ha sarreeyo yuu noqonoo keliya maantay waad qalin beddelateen miidnaan qalinjabina waad qalin beddelateen waxaana idin sugaysa waddo dheer oo tii aad soo marteen ka dheer bulshada reer burtinle waxaan leeyahay anigoon dheerayn doonin reer burtinle nasiib baad leedihiin anigu wax badan baan burtinla imi mar kastoo aan burtinla imaado waxaan ka qayb galaa xaflad qalinjabin
qur-aanka kariimku waa hadal ilaahay oo lagu soo dejiye nebi moxamed ka bilowda suuratufaatixa ku dhammaada suuratunaas laysku addoonsada in la akhriyo laguna ilaaliyey suxufta iyo dadka qur'aada laabahooda suaasha labaad su-aasha labaad maa awalu maa nasala min alqur'aan waa maxay wixii ugu soo horreeyey ee qur-aanka soo dega جواب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم I don't want to prolong my speech, but first thank you for your listening and your precious time. So listen to me, all of you. I am confident that all of my friends would like to experience أيها السادات والسيدات الكرام نرحب بكم أنا والزملاء اليوم على حضوركم في هذا اليوم المميز لنا جميعا ونخص بالترحيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد القادر شيخ إسماعيل ومدير معهد الأنصار السنة شيخ عبد الشكور علي حرسي